iyadoo shalayto guddiga doorashooyinka somalilan ay tafsiir sharci ah oo la xiriira doorashooyinka ay u gudbiyeen maxkamadda sare ayaa mas-uuliinta xisbiga talada haya ee kulmiya ay sheegeen inay kalsooni ku qabaan guddiga islamarkaasina guddiga ay ku ixtiraamayaan madaxbanaanidooda shaqo tallaabada guddigu uu qaatay shalay ayaa guddoomiye ku-xigeenka kulmiye axmed cabdidheere waxa uga waramay waryaheena hargeysa khadar maxamed cakule
bismillaahi raxmaan raxiim khadar horta marka hore aad iyo aad baan kuu salaamaya adiga idaacaddaba su-aashaadi weydiisay haddii aan ka jawaabo sidaanu aragno xisbi ahaan komishanka doorashooyinku waa komishan madax bannaan hay-ad madax bannaan oo u adeegeysa qaranka meeshii ay hawli ka gasho haddii ay tahay baarlamaanka iyo hadday maxkamadda tahayba waxaanu aragnaa inay xaq u leeyihiin meeshay waraaq u gudbinayeen iyo xusbiyada qaranka iyo ururada intaba xaq bay u leeyihin wixii ay waraaq u gudbinayaan saasaanu aragno
dadka qaarkood waxay leeyihiin commissionka ayaa hawshan shaqadan lahaa looma baahnayn in maxkamadda sare qoraal loo gudbiyo ama arrinta la soo geliyo taa xisbi ahaan mala qabtaan in commissionku shaqadoodii maxkamadda sare ay u gudbiyaan ama aanay ahayn baahi aan loo qabin inay soo geliyaan maya lama qabo haddaan fikir ahaan xisbi ahaan taayada ka hadlo komishanka qaranku howlaha aanu leenahay anagu markaanu haddaanu nahay stakeholderska saddexda xisbi qaran iyo daneeyayaasha siyaasadda dhammaan waxaanu aragnaa inay annaga naga timaado heshiis hadday iman weydo iyagu waa siiriwalayaal waxay qaadayaan maalin marka ay doorashadu dhacdana waxay u gudbiyaan maxakamadda hadday imaka yidhahdaan maxakadaba no tasfiirna si ay yidhaahdaanna xaq bay u leeyihiin oy waraaqdaa u gudbiyaan waxay samayn karaan oy doorashada qaban karaan marka heshiis lagu yahay ama maxakamaddu go-aan gaadho maxakamadduna de waa maxakamaddii dalka ugu sarreysay oo marka doorashadu dhacdo haddii ciddii kala heshay waa kuwii ku dhawaaqayay marka kalsooni aad iyo aad iyo aad u laxadle baanu ayaanu ku qabnaa anagu haddaanu nahay xisbiga kulmiya
marka la eego ugu dambeyn axmed haddaad isdul taagno xagga maxkamadda sare lafteeda siyaasiyiinta qaarkood waxay leeyihin maxkamadda sare muranno siyaasiya muran sharci inay muxuu ahaye mar hore qaraar soo gaadh soo saartay marka laga yaaba arrintu inay imikana haddana jiitan kale iyo muranno kale iyo hawl kale gasho marka sidaad u arkaysaan idinku go-aanka maxkamaddu ma ku qanacsaan muxuu idinla muuqdaa
hay-adaha dastuuriga ah ee jamhuuriyadda somalilan mid walba goonidoodaanu ixtiraam usiina haddaanu xusbiga kulmiya nahay kalsooni fara badanna waanu ka qabnaa hadday baarlamaanka tahay hadday guurtida tahay hadday maxaakamada sarena waaba kama dambaystii waa maxaakamadii go-aan kasta iyo khilaaf kastoo laysku qabto halka ugu dambeyso weeyaan marka waata khilaafka soo afjarta hadda khilaafka samaysa maxaakamada sare kalsooni aad u badanna waanu ka qabnaa waxay soo gooyaan commishanku waxay soo gooyaan haddaanu cusbiga kulmiyanahay waxba kama qabno maxaakamada sarena hadalkeeda badaa go-aan kama dambaysa nin ka hadli karaa ma jiro waxaa leeyahy xusbiga kulmiya xukuumaddiisu waxay ka warwareegayaan inay doorashooyinkii qabtaan marka galgalashay arrimahan oo dhami yihiinoo waa muddo kororsi weli jiitan siyaasiyahoo xagga ugu dambaysa idinkuma arrimaa u fadhiyaan l guddoomiye
khadarow waa si wanaagsan xukuumadda iyo xisbiga kulmiye dariiq dheer bay soo mareen muran badan baynu gallay oo siyaasi ah dariiq dheer bay soo mareen sharciga maalinna dhinaca ugamay leexan madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddidii diiwaangelinta baarlamaanka u gudbiyey baarlamaankiiba asixiyey waxay u yeedheen xusbiyada qaranka iyo intii urur ee isdiiwaan gelinaysay dhammaanta iyo waan isdiiwaan gelinay waxaa soo baxay toban urur iyo saddexdii cusbi qaran oo iyagu sugayey inta soo baxaysa komishankaa loo gudbiyey komishanka doorashooyinka qaranka loo gudbiyey marxaladan aynu maanta marayno intaa sharciyad unbay ku socotaa sharciyadiina siday u arkaan komishanku maanta waxaanu ku leenahay dhaqaalihii way bixisay xukuumaddu wixii allaale doorashooyinkii waxaa inoo dhacay diiwaangelintii waxaa inoo dhacday kaarqaybintii waxaynu sugnaaba waa doorashooyinkii doorashooyinkana saddexda xusbi qaran isku doonni baanu saarana saddex xusbi qaran oo ay ka dhacday shahaadadii ay ku keli lahaayeen doorashooyinka ayaanu nahay iyo toban urur oo soo baxay oo doonaya inay galaan tartankii asxaabta si ay xusbiyo qaran u noqdaan markaanu kaa gallo iyuun baan filayaa inaanu noqon karno xusbiyo qaran maanta xusbiyo qaran waanu nahay laakiin xusbiyo qaran oo doorasho geli kara madaxtooyo iyo mid baarlamaan iyo mid deegaanba geli kara waa markay doorashadaasu dhacdo markaa waxaanu ka horwareeganaa ma jirto waa arrin siyaasadeed uun
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa ku-xigeenka xisbiga kulmiye axmed cabdi dheere waxaanu u warramayey wariyaheena v o a magaalada hargeysa qadar maxamed cakuule